sidii ammaanka maaragtay loo sugi lahaa si tallaabo looga qaadi lahaa kooxda nabadiidka ugus al-shabaab al-qaacida sidii isbaarooyinka ama jidgooyooyinka qaar ka mid ah ee ciidamada maaragtay wadooyinku u yaallo oo lacagaha baadda ama sharci darrada dadka maarata dadweynaha lagu dhibaateeya looga qaadi lahaa arrintaas dood dheer iyo falanqayn kadib soo jeedintaas waxaa la guddoonsaday in odayaasha dhaqanka ee reer koonfur galbeed soomaaliya arrintaa lala wadaago odayaashana maaragtay markii loo akhriyay qoraalkii soo jeedinta maaragtay guddigaas dib u habeynta arrimaha nabadgelyada iyo qaadista maxay ahayd jidgooyooyinka sharci darrada ah